waxaa si rasmi ah magaalada xananbuur ee gobolka galgaduud looga fartartan kubadda cagta ay ka qaybgaleen xaafadaha kala duwan magaalada xananbuur tartankan ayaa waxaa lagu qabanaya garoonka kubadda cagta magaaladaasi waxaana ujeedkaisu yahay dhiirigelinta iyo isdhexgalka bulshada iyo kubcinta xirfadaha ciyaaraha ee maamulka xirfadaha ciyaaraha ee degmada iyo dhalinyarada magaalada xananbuur iyo sidoo kale abuurista jawi nabadeed iyo isdhexgalka bulshada kaasoo qayb ka qaadanaya koruqaadida amniga iyo sidoo kale ka qaybqaadashada isdhexgalka bulshada ee nabadaynta munaasabadda furitaanka tartanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada xalanbuuro qaybaha kala duwan bulshada taagerayaasha ciyaaraha sidoo kale baahda rayidka igoona sheegay inay qayb ka tadaalladan lagu xojinayo isdhexgalka bulshada ee nabadaynta waa kuwan qaar kamid a dhalinyarada deegaanka xalanbuuro kuwaasoo ka hadlay furitaanka tartankan iyagoona sheegay tartankan qayb ka isdhexgalka bulshada iyo sida looga qaadan lahaa nabadaynta iyo sidoo kale isku keenida bulshada soomaaliyeed gaanaan bulshada reer xalanbuuro kulan isdhexgal bulsho oo isboortisa ay soo abaabuleen dhallinyarada si qurux badan noogu bilowday waxaana rajaynaynaa inuu si qurux badan uga dhammaado kulankaana lagu dhiirigelinayay bulshada deegaanka iyo dhallinyarada kana turjumaya nabadda meesha ka jirtay ee isdhexgalka bulshada waxaan rajaynaynaa inuu si qurux badan uga soo dhammaado aadaan ugu faraxsannahay galabtay in deegaanka xananbuure lagu qabto kulan isdhexgalka dhallinyarada kubadda waxay ka mid tahay isdhexgalka dhallinyarada iyo horumarka deegaanka intaba qayb ay ka qaadataa xananbuur waxay ka mid tahay deegaanada oo ka jirto horumarka aadka u ballaaran sannadyadii ugu dambeeyey halkan waxaa dhallinyarada deegaanka ay ku qabteen kulan oo isdhexgalka dhallinyarada ah taasi oo loogu leeyahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo horumarinta deegaanka kulankaasi oo loo qabtay afarta xaafadood ay ka kooban tahay xananbuure waxaan rajaynayaa in kulanka maanta noo bilowday isdhexgalka dhallinyarada ciyaartoyda in uu noogu soo dhammaado si nabad ah oona rajaynayna inay wax badan ay ka soo bixi doonaan taasi oo hormuud u noqon doonto horumarka iyo nabadda xananbure aad ammaadsantan waxay muujinaysaa marka deegaanka hadda inuu yahay deegaan nabada si uu yahay inuu la tartamo deegaamada asaagiisa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhallinyaradii iyo dadkii kala duwanaay oo meeshaan geliyey runtii munaasaban quruxda badan waqti iyo juhd iyo qarash intaba geliyey
aad iyo aad horta ugu faraxsanahay degmadaydii oo nabada oo de maantay ciyaar ka qabsoomaysa inaan goobjoog ka ahaado waa soo dhaweynayaa dee horumarka magaaladeyda gal bulsho oo qurux badanay samaynaysaa inay de ciyaaro lagu qabto iyo nabadda degmadana ee deegaankana way ka qayb qaadanaysaa tartankan ayaa la filaya oo inuu socdo dhowr toddobaad waxaana laga rajinaya ka soo baxaan dhallinyaro firfircoon kuwaasoo qayb ka qaata ciyaarista kubadda cagta lana rajay inay midlaan deegaanka xananbuuro iyadoona ay ka qaybgalayaan kulamada ciyaaraha soo socda taasoo qayb ka dadaal lagu hormarinayo jirdhiska iyo sidoo kale kubcinta garaadka dhalinyarada magaalada xananbuuro ee gobolka galgaduud